ciid wanaagsan dhegaystayaal idilahantiinba meel kastoo aad joogtaan waa maalin ciida waa maalin ay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka oo dhan dadka muslimiinta ah ay farxad gaara u tahay aalaaba warbaahinta qaranka gaar ahaan raadiyo muqdisho maalmaha ciidda iyo yoomulfaraxa waxa uu idinku duwaa idinlana wadaagaa in aad waayo waayo xusuusataan iyadoo ay farxadda xagga farxadda lagu qayb qaadanayo islamarkaana aan idiin soo gudbinayno cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka maanta oo maalin ciid ah barnaamijka hidaaya dhaqanka cayaaraha waxaa si wada jira idinkugu soo daynaya anigoo cali deeqa caqiil iyo naciimo shino waxa aad naga sugtaanba waa waxyaabihii aan idinkugu talagalnay inaan idinkula wadaagno maalinta ciidda ah ee gaar ahaan cayaaraha hidaya dhaqanka marka horese aan ku bilowno heesta ciida ciida mar kale iyo mar kale ciid wanaagsan ugu horeyn tabiyaasha barnaamijka naciimo iyo caqiil ayo aya waxaan leeyahay ciid wanaagsan
sidoo kale ciid wanaagsan calideeq sidoo kale iyo guud ahaan ummadda muslimiintaaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa tahay ciid wanaagsan waxaynu guda gelaynaa dhegaystayaal barnaamijyada aan idinkugu talagalnay oo maanta ku saabsan guud ahaan cayaaraha hidaha iyo dhaqanka oo gaar ahaan aanu ka soo qaadanayno qaybo kala duwan cayaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyadoo ay jiraan kuwo badan oo laisla wadaago oo dhammaan dalka oo dhan laga wada cayaaro amaba markaasi hida iyo dhaqan inoowa ah haddana waxaa jira in deegaano badan oo soomaaliyeed degmo hadday noqon iyo day tuulo noqon lahaydba ay leeyihiin cayaaro u gaar ah oo laga cayaaro si aan u guud marno iyadoon barnaamijka aan lagu soo koobi karin mid iyo laba in looga sheekeeyo amaba looga faaloodo cayaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayaanu waxaynu qayb qayb kaga soo qaadanaynaa hase ahaatee naciimo aan weydiiyo heesta ugu horeysa ama cayaarta ugu horeysa hidaha iyo dhaqanka ee ay dadweynaha usoo duwi lahayd calideeqo waad mahadsan tahay dhegaystayaasha meel walbo ay joogaan iyo si walbo ay noola socdaanba waa barnaamijkii iide waxaan ugu talagalnay cayaarta ugu horeysa balse haddaan ku bilaabo jaandeerta waana ciyaaro laga ciyaaro gobolada koonfureed gaar ahaan gobolka hiiraan iyo jubbooyinka sidoo kale waxaan filayaa caqiil laftirkiisu inuu ku xeel dheeriya ciyaartan oo ka beri ka mid ahaan jiray Haa, eh.
ciyaartoyda booda Waxaan jaandeerta ka filayaa ciyaarta inuu soo qaadan doono oo weliba markii ay bilaabato uu la ciyaari doono bal Maheestan.
afjoog looma adeegay aan dib u xusuusanno caqiil iyo barkii uu ciyaarta jaandeerta ka qayb ahaa Caqiil.
cabdaq adii nicim waa mahadsantiin Een, niyahow een, naftarkaada kuguma yaro een, gobolada soomaaliya maritaankooda Haye.
Een, anaad ugu soo weecinaysaa tan adaha dadka ugu horeeya ahay marka waxaan leenahay cabdaq waanu daynaynaa waan leenahay caridaqan u daynaynaa waa tahay maya intaan la ii dayn kolley anu gobollo badan oo soomaaliya dalkeena ka mid a aanan teginaa jira Mhm.
cayaarahoodana inaan maqlo ama aan daawado maahane Aha.
aanan macnaha goobjoog u noqonin Eh.
laakiin aan kugu soo laabta caqiilow Mhm.
cayaartan jaandheerka adiga ma- jaandheertu maxay xiise gaara kugu leedaha caridaq ciyaartan ee, jaandheer waxay isugu jirtaa waa ciyaar jiib iyo jaan labadaba ee, ay wadaagaan waa ciyaar si wada jira loo tumayo Een, markii aad goobta ciyaarta aad kolley aad taagan tahayna hadda dadku baa sharxayna laakiin markaasaa xiisaheeda goonida aad dareemi lahayd qiiro gooni ayay nicimaba ku haysaa marka aan tilmaantayaan u jeedaa waxaan filayaa eh, idinku eh, cayaartan markaad maqashaan siiba ninkii caqiila waxaa la yidhi cayaarta aad buu u yaqaanay waa dheelaa baa la yidhi moogta Aye.
marka bal caqiil baan fiirinaya siduu garoonka usoo galaba waa tahay aanu ka wada bogan cayaarta jaandheer qayb ka mid ah dhegaystayaal dib ayaanu ugu soo laaban doonaa qaybaha kale ee barnaamijka ciidda aan idinkugu talagalnay waa tahay ciid wanaagsan mar kale waan filayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay cayaartaasi jaandheerta ay aada uga heleen gaar ahaan cayaartooydii hore jaandheerta caanka ku ahaan jiray gobollada dalka soomaaliya iyo dabadaba kuwa jooga sidoo kale cayaaraha idiin soo socday ee aanu qaybo idinka maqashiin doonno ayaan filayaa inaad sidoo kale uga heli doontaan caqiil maxaa inoo xiga cali deeq een, mar kale iyo mar kale dhegeystayaasha waxaan hawada ka leenahay ee, ciid wanaagsan Een, haddii aan wada dhegeysanay ciyaartii jaandheerta markana dadweynaha waxaan u dooqi laheen ciyaarta baarcad caliow ciyaartan een, inteeda badan waxaa laga ciyaaraa gobolada waqooyi iyo soonka shanaad ee ay soomaalidu degto waa ciyaar aada u xiiso badan dadka qaarna markay ay dhagahooda soo gaarto waxaan u malaynaa in ay durbaba istaagga ka kici doonaan malaha jaandheerta aduu cayaartay caanad ku ee tan waa u daawashatay jirta
cali deeqtan adaa iga badiyo waa tahay bal baarcadda cayaartaasi ayaan dhegeystayaasha ugu duweynaa markaan
sataarow eebbeheneya salliga suurada hadiineya bisin waa la cuskadaayeya heleelooy iyo heleelooya heleelo iyo heleelooya saddexe waa loo samaraayeya sakiiriyo sibii dhalaaneya sadkaaguu sidii u yahayeya waalidi waa loo samaraayeya heleelo iyo heleelooya heleelo iyo heleelooya saddex waa laga samraayeya qofuu sahal mawdu dilayeya gulaha siigada ka didayeya doqon waa laga samraayeya heleelo iyo heleelooya saddex waa loo socdaayeya saddex waa loo socdaayeya sagal meeshuu ka da'ayeya sinaan meel lagu dhaqamaayeya barwaaqaa loo socdaayeya heleelo iyo heleelooya heleelo iyo heleelooya saddex waa laga socdaayeya danaystaha seeda go'ayeya afbiishaar selel ku jiraeya warxume waa laga socdaayeya heleelo iyo heleelooya heleelo iyo heleelooya saddex waa loo sugaayeya sabuulnaasaha ku simayeya salaad wakhtigeedu gelineya sor kulul waa loo sugaayeya heleelo iyo heleelooya heleelo iyo heleelooya saddex waa la saasabaayeya sidig neef lagu listaayeya madaxa ruux yaraa si looneya jacayl waa la saasabaayeya heleelo iyo heleelooya
waa tahay ciyaarta baarcadda ereyadii hadda ay hobolladii ku luuqeynaya ay ka dhawaajiyeen dhegeystayaashuna in yar ay ka maqleen nacim waxaa ka mid ahaa doqon waa laga samraayay ee ahaa de maxaa loola jeeda maxaa kaloo samayn lahayd aduu doqon haddaada ka samrin waa marka see looga samraa marka qof doqona sideedaba haye inaad wax u dhiibato haba isku dayin ba horta gadaal bay kaa soo maraysaa meeshii ay eh, aad wax filaysa inay wax qabato marka ay isku halaynin doqon doqon meel ay kaa jirto waa dabayl iska maraysaa Ee, waxaa intaas kusii waxaan sii raacina Ee.
waxaa ku jirta ee, eri kaloo ahaa een, een, jacayl waa la sasabaa cajiib cajiib cajiib haye jacayl haddaan la sabsamin Eh.
eryadu waaba saxo waxaa lis leeyahay waa dhabtii bay ka hadlayaan jacaylka haddaan la sabsamin miya la xoog laaba malaha jacaylka idinku badan noocu yaaba intaas ayaan ka gudbaynaa waa tahay mar kale iyo mar kale ciid wanaagsan iyo cayaartii baarcadde cali markan aday ku joogtaa waa tahay fallaarta cirka loo ganay qof walba wuu filamaya marka hadda aniga igu soo foorarsatay waxba kama qabo balse markaan waxa aan dhegaystayaasha meel kasta ay joogaan aan dib u xusuusin lahaa cayaar loogu magac daray ama loo yaqaano ciyaarta batar ciyaarta batar waxa ah laba ciyaara oo gabdhaha oo keliya waa mid ay habluhu ay cayaaraan waxaana ay caan ku tahay oo laga ciyaaraa gobolada waqooyi ee dalkeena soomaaliya balse inta aanan faalla dheer u gelin cayaarta batar bal aan dhegaystayaasha iyo cayaarta batar isu kala baxo nacima adigoo dee dumarkana ka wakiila tabiyaha barnaamijkana qayb ka ah cayaartaanuna hablaha ayay ku gooni tahay Haye, haye.
waxaana la yidhaahdaa bakar bal adiga iyo aragtidaada wallaahi dee cayaartaas waxaad moodaaba garoonka gees baaba laga soo gelaya waan isleeyaaba sida loo soo boodaya macnaa muusiga su u socdo Ah.
eh, gabdhuhu ay codka u- u qaadayaan Mm.
waxaana isiriba malaha ma gees baa laga soo gelaya caqil ma istiro marar badan gees waa kasoo gasha nacimo
waa t- tan waa tii ay ka boodi lahayd ayada hal cali jaqow ee, waxaa inaga xasuusin ah een, codka aada uga dhex muuqda ciyaartaasi waa fanaanadii caanka ahayd ee saynab cige maxamed waa tahay inkastoo habluhu markaas ay heestaani ama cayaartaani ay dumarka gooni u tahay haddana dhammaan way isla wada wadaagaan iminkana waxaa oga wakiilo dumar oo dhan nacimo cayaartaas waxaan umalaynayaa dad badan waa ka wada bogteen eh, si fiicanna waa ula dhaceen eh, hobolad weynna way ka dhex muuqataa sida uu noo sheegay caqiil marka eh, barnaamijkii aan gudaha kaga jirnaa waa tahay farxadaadan ka arkaaba inaad hablaha wakiil buuxa u tahay dhegaystayaal mar kale iyo mar kale ciid wanaagsan innagoo halkii idinkaga sii ambaqaadayna barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ama cayaaraha aanu idinkugu talagalnay inaan idinla wadaagno munaasabada farxadda ciidda awgeed isla markaasina aan qaybo badan ay idinoo dhiman yihiin bal markaan naciimo shina aan ku laabtay maxay noo xiga weligaan idinku daaline barnaamijkii ayaan gudaha kaga jirnaaye dhammaan ciid wanaagsan ayaan leenahay meel walbo aad joogtaan iyo weliba si walbo aad u maqlaysaan raadiyo muqdisho balse ciyaartan ugu soo talagalay هي وسيلع saylici أمم.
ala ala ala dhol cadaynta ilaa ma hadda nin baa hore ka qoslay bad hore ka booday.
haay Walaa haay waxaan ciyaar- malaynayaa walaa ciyaaro badan oo in yar la muusan wadaaga in yar muusan dheelin baan malaynayaa daawashaduna way ku badneed anaa huba ay waa tahay waya cali Eh.
anigu waa qiranaa Ayo.
weli maanan dheelin Ayo.
laakiin daawashadeeda ay ugu badnayd halkee laga dheelaa marka saylici een cali oo taa ana raacinayo waxa laga dheelay ciyaartan gobolada waqooyi soonka shanaad oo Soomaalida ay degto iyo wadanka Djibouti ay aynu walaalahan nahay aad iyo aad ee, soomaaliyana waa aan arkayay qaybo badan oo gaar ahaan gobolka banaadir mar marka qaarkood munaasabaduhu jiraan ciyaarta saylici ciyaaraha lagu soo bandhiga ka mid ah Cal- laakiin cali waxaad moodaa eh, baashi inuu dhan lagu soo foorarinayo Isagoo iska dhigayo qof banaan ka jooga Een, hobol inuu ahaana waxaa cadaynaya barnaamijka kow markuu furayay wuxuu soo qaatay dee wuxuu yidhi heesaan idinkugu talagalnay barnaam- waxaan idinkugu talagalnay eh, hidaha Cali, iyo dhaqanka.
eh, eh, Eh, nimca waxaad laakiin moodaa- waxaa ogaataa Mm.
een dhageystayaasha anuu u sheego oo qorin maayo Aye.
cali hadda wuxuu yiri eh, Aye.
ciyaaraha qaarkood Aye.
sidoo balqaadeen sheega Aha.
ciyaaraha qaarkood Aha.
anaa ah, toos u tuma
waxaa malaynayaa mid gaaro oo wuxuu tumi doonaa qeybaha dambe aan ka sugayay.
Mid aan weli la arag.
Haay, haay, haay.
maya ciyaaruhu way isbedeleen dhegeystayaasha waxaan usii sheegaya kolley mid aan meesha ku samayn doona noqotaya Ay, ay.
iyo mid kale noqotaya waxunbaa imaan doona waa filayaayo waxaan malaynayaa si eh, aan caadi ahayn waa usoo labistay oo dareeskii uu xiran yahay oo hadda innaba caadi maaha waa tahay ay- ciyaarta saylixi iyo dhegeystayaasha aanu isu kala baxnay in yar kadibna waxaanu sidii amba qaadi doonaa qaybihii kale ee cayaaraha hidaha dhaqanka ee radio muqdisho uu idinkugu talagalay
anu waan jeclaa inaan soo dhaqsaday hoa la jiilaashinka jidka igu xayiray
Bambay, ma barba ku jabaneen.
alla weligay weliidkay waxaan moodi jiray howa allaynantii tidcani inay doonan tahay
weligay welidkay waxaan maadi jiray gadlihi Thank you.
ciid wanaagsan farxadda ciidda awgeed iyo barnaamijka hidaaya dhaqanka oo isaguna xambaarsan farxad guud oo annagaba ina wada saaqday dhammaan tabiyayaasha hadda radio muqdisho aniga iyo naciimo iyo caqiilna aad ka dheehan kartaan codadkeenna sida ay noo saaqday farxaddu waxaa dhici karta in farxadda awgeed waxyaaba badan la hilmaano laakiin hilbaan hadal kuma jireen dhegaystayaal markaana waxaan jeclaysanay inaannu idinla wadaagno cayaar loogu magacdaray sharax cayaarta sharax waxaan filayaa dad badan oo dhegeystayaasha ka mid ah ama qaybaha gobolada dalka soomaaliya inaysan aqoon ama aysan arag halse aatee maqal ahaan magaca ay maqleen bal faahfaahinta aan u daayay naciima waa tahay waxaan filayaa in badan oo ka mid ah dhegeystayaasha inay cayaarta sharax ay aada wada fahmayaan ayna qayb ka tahay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dalkeenna marka waxaan maran baasha ugu soo foorarisay adigaa keenay bal meel dhig falaar gilgilasho kaagama hartee sharaxow maxaa isiyaal shacila
waa tahay sharaxa wuu kala duwan yahay laakiin cayaartan iyo sharaxa aad soo qaadatay cayaartan ka wada dheehanaynaa waa tahay waa tahay bal mar kale iyo cayaarta sharax
waa tahay cayaartaasi aad maqlayseen ama dhegaysateen waxay ahayd cayaarta sharax oo laga ciyaaro gobolka banaadir iyo magaalo xeebeedyada dalka soomaaliya qaarkood isla markaasina iyaduna cayaaraha hidaaya dhaqanka soomaaliyeed ka mid ah ciid wanaagsan mar kale caqil bal barnaamijka qaybo badan dhegeystayaashu way dhegeystay qaybo kalena way noo dhiman yihiin oo aada u xiiso badan markaan horta een, farxadda awgeed maanigaa laha horta masaadiga
cadaadaad ku darsato ay fiiclan laheyd waxba waxba kama qabo gadaal is sii dhegeysaa laakiin haba noqotee markaana waxa aan jeclaan lahaa dhegeystayaasha in ay farxadda awgeed nala wadaagaan cayaar la magacbaaday bash dheh bakaylow hirig dheh
warkii hore soo dhaaf waayeel qolof laha yimid waa cayaar caan ah oo islamarkaasina dhammaan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ka caan ah gaar ahaana xiliyada qaarkood laysugu soo baxo haddii ay noqon lahayd xiliyada sanadeedka farxadda amaba xilliga ay dalaga beeruhu soo go-aan bashdhe bakaylow hirigdhe ka bogasho wacan
cali farxadda say kuu saaqday dawa adiga microphone kama dardari karin stuudiyaa ugu yaraaday niyo bashdhe bakaylow hirigdhe laakiin naciimada laftirkeeda dhankaygigeeda igala jiibinaysa
laakiin eh, waxaad moodaa inaad adugu igaga dheeraysayo kursigaada ka soo kaca waxaan arkay garbaha dhagdhagdhag ka siinaya Adi- ninka waa waa ciyaartaan markaa fiiriyo Haye.
qoladii hadda jiibtaan iyo jaantaan aan maqlayna ragga tumaaya inuu qayb ka ahay Ah, dhib ma lahan jaandheertu siday adigu kuu Waa loo jiidatay qaadan lahaa.
haddii bashdha bakaylow hirigdhe ay ii jiidatay weli waa isla meeshii weli fari kama qodnaa barnaamijka waa tahay naciima markaana En, dhankayga hadday u soo weecatay waxaan hayaa hehe waalo waalo Mm, waa Koley, cayaaro a- a- caqiil aa kula cadayn wuxuu jirin, leeyahay aniga laga- waa tahay laga adiga fara dhuuban.
eh, midii haddaba la kacdayo Ah.
kursiga cambaar waxaan isiri bal ninkii maxaa dardaryaaba mikrofoonkii balse midda tan guud ahaan gobolada dalka aan dhehe ayaa si guud looga dheelaa dalkoo dhan Mhm.
Waalo, waalaa waalo, la waa yidhaahdaa tahay.
balse caqiil wuxuu leeyahay Mm.
aniga aqaan horta taagaya aan u dayno waayo caqil haye maxaa taqaan haddii aad ii soo wiciseen ciyaartu waa horta een, guud ahaan eh, giiga soomaaliya ayaa laga ciyaaraa Si wanaagsan.
Een, sidaad ogtahan caliyow ciyaaraha qaar dhalin rog ayaa ku yimid ciyaaraha qaarna waa sidoodii halkoodii ma dhaafin Sida.
marka ciyaartan waxay ka mid tahay ciyaaraha aan weli isbedelin gobolada qaar si kala du- duwan ha looga ciyaaro laakiin waa ciyaaraha weli aan wax dhalan rog aysan ku imaanin marka dhegaystayaasha ayaanu leenahay inaga gudoomo si kale haddii aan caqiilo u dhigno dhalan rogga waxaa laga yaabaa dhegeystayaashu inay si kale u fahmaan laakiin cayaaro waxaa jira casriga cusub wax lagu daray cayaarada qaar wax naga dhiba tusaale ahaan cayaarta dhaantada waxa ay martay marxalado badan oo aan ahayn kuwii horeto haddana waxay joogtaa marxalado badan oo cayaaro anagu aan leenahay qaarkood waxay yidhahdeen dadka cayaaro ku xeeldheer waa lagu soo kordhiyey qaar waxay yidhahdeen kuwii aan lahayn haydii dhaqankii dhaantadu gaanqirka u ahayd ayaa wax laga dhibay marka cayaarta waaladu waa cayaar sideedii weli aan u taagan waxna ayaan lagu darin waxna aan laga dhiminoo siiqadeedii ku socota waa tan mar kale iyo cayaartii waalo waa tahay dhegeystayaal mar kale ciid wanaagsan iyo cayaaraha hidayo dhaqanka oo halkaasi barnaamijkiisii aan idinkala wadaagayno munaasabada ciidda farxadda awgeed haddii aan halkaasi kaga gudubno waalo oo dhammaan geyga soomaalidu ay degto dhan laga wada ciyaaro markaana caqiilow bal maxay noo xiga caliyow haddii aynu kasoo gudubno ciyaartaasi waalo maxaad ka qabtaan haddii aan idinka ictimin halkaa iyo jubbooyinka oo oo ma- nacima muxuu ah meel kasta waan joognay dhulka soomaalida Kii baan si tirinayay.
gaara muxuu noola kicitibay sariir farta ku godan tahay haye si kale male cali waxaan soo qaban lahaa ciyaar la yidhaahda jiib jiib jiib malaha eh, waa la soo jiibinaya jaamtana waan ku Jaantan daraynaa waan ku daraynaa marka.
dee.
maya Waa ta- ciyaaro waxay u kala baxaan ciyaar jiib iyo jaan wadaago Mhm.
Ee, jaan kargad haddii la yidhahdo horta la tu- ah la tumo waxay noqonaysaa qayb muusikada ka mid ah ma soconaysa marka ciyaartan waxaa la yidhahdaa jiib Een, sidaad maqli doontaana waxaan ku maqli doonaa allah u naxariiste ee abwaanka weyne codkiisa ee qayb suugaanta ka mid ah oo la yidhahdaa saarka caan ku ahaa waa allah u naxariiste carays ciise kaarshe ciyaartan waxaa si qaasa loogu ah, loogu tumaa amaba aad loogu yaqaanaa jubbooyinka qaybo ka mid a gobolada dhexana kama marna wow waa tahay Laba waa- kala arrin.
markii horena rijiibta waa nagu Laba kala arrin baa baradhada, dhankeenna labadii dhex ba gashay.
dhankeennan ka Haay.
jibinayna aduguna halkaasaad bidixda gacanta u leexisay Haay, haay.
waa tahay jiibta Wayale, wayale, eh, wayale, waye, wayale. Inaan ballan furin baraar weynay, bilaahi ma koogu dhaarto. bartaa arkay buud ma reebaayo boggaa galaybo hibeelyo wuxuu la baruuran beerkaygoy inaan boostiyoy boggaa galo inaan ballan furin baraar weynay bilaahi ma koogu dharto bartaa arkay buud ma reebaayo boggaa galaybo hibeelyo wuxuu la baruuran beerkaygoy inaan boostiyoy boggaa galo wuxuu la baruuran beerkaygo hobinaan bus wuxuu la baruuran beerkaygo hobinaan bustioy
waa tahay aynu dib ugu soo laabanno gobolka banaadir oo radio muqdisho xaruntiisa aad kala socotaan barnaamijka munaasabadda ciidda oo islamarkaasina aan idinla wadaagayno farxadda hidaha iyo dhaqanka haddii aynu ka soo leexano jiibta iyo allahu naxariis abwaankii weynaa careys ciise kaarshe ee gobolada jubbooyinka iyo gobollo kaleeto dalka soomaaliya caan ku ah markaana naciimo wareegtan waa silsilade Ay, ha.
maxaa maxaa maxaa kugu soo wareegay marka waa tahay waxaad moodaaba hore inaad ka soo qabato adigaaba ereygaan sheeginaa soo sheegayba haye marka dee halkaa iyo jubbooyinkii markaan aadnay Mm.
iyo goboladii shabeelooyinkii iyo galguduud iyo halkaa Hay.
soo noqonay hadda halkan iyo banaadir bay ka shidan tahay markii horeba codkeennaa baxay anagu waa fadhiy Hay, hay. Ee, wareegto ayaan qaadan lahaa oo ah mid ka mid a cayaaraha hidiha iyo dhaqanka gaarahan waxaa laga dheelaa gobolkan banaadir hee hadda maxaa filaysaa maxaa sugay waaba soo wareegtay cayaartuna waa wareegto annaguna goboladii baan ka soo wareegnay waa tahay wareegto waa tahay haddaynu halkaasi kaga gudubno cayaartii hidaaya dhaqanka ka mid ahayd ee ay laga cayaaro gobolka banaadir ee magaceedu uu ahaa wareegto markaana cayaar ka mid a cayaaraha gobolada waqooyi ee dalkeena soomaaliya laga cayaaro oo ay wada ciyaaraan hablaha iyo ragguba si wada jira waa tan ciyaartaasi adinka ayaa ka bogan doona waataha ciyaartaasina waxaa si qaasa ama si gaar ahaaneed looga ciyaara oo hablaha iyo wiilashuba ka wada ciyaaraan gobolada sool iyo sanaag ee dalkeena soomaaliya waatahay dhegaystayaal markale iyo markale ciid wanaagsan barnaamijka hiddaha iyo ciyaaraha ee dalkeena soomaaliya oo qaybo badan aynu kasoo qaadanay ayaynu weli qaybihiisa dambe ku guda jirnay bal maxaa dhinaca caqiil ciyaarta ugu dambaysa aan idhaahdo waa maxay caqiil maxaad soo qaban lahayd caliyow waad mahadsan tahay markana aniga dhegeystayaasha waxaan usoo qaban lahaa ciyaar la yidhaahda daryaan han yahay daryaan hanti aaba daryaan hanyahay daryaan horta hantu waa daryaanta horta marka caanaha la lulayo way daryaanta haddii la taabto waa qasabbo waaba waaba daryaamiba dumarka haamaha noo sameeyo oo khibrad dheer u leh caanaha bal markii- inta noocay hanti u daryaanto Een, nuucyo badan ma lehe markii koowaad markii caanaha lagu lulayo Haye.
iyaduna waa waa daryaantaayo waa qasabo markii sidan eh, caadiga ah loo tumo reema reemaha iyo halkaa laga aadana Haye.
dee waaba hantiyo iyadana reemo laga dhigo waa daryaantaa markii haruubka laga Eh, fujiyana way markaa waa la daryaanta feeraya waa soxo Haye.
kama marna meesha marka siyaabo kale siyaabo kala duwan markii biyo ama caano lagu shubay ay haaf tahay Horta hanta weligaa biim kacda ha- caanaanba kaa shubtay intaan adaaba qabiir ku ah marka markii haantu ay haafta ama caana ama biyo ku jiraanna iyaduna haddii la qaado sibay u daryaantaha Marka dhulka la dhiga- loxad- loxadkeedaa Dhulka la daryaan dhigana warkeeda badaa markii awrta la saaray nooga waran haya meel kale aad ila aad Haya.
waa sidaasoo dee ratigu markii duudkiisa uu saaran yahay Haya.
joogoc joogoc joogoc joogoc Joogoc, haanta joogoc, haye joogoc.
haye halkaasay fadhi caqiil baa in badan saaray Waa horta ta- maogta haamaha ratiga kursi gaaban buu noogu fadhiya Haya, waan akhi.
yahayba.
caliyow Eh.
beentaa ma aha Haye.
wax badan rati warare Haye.
waan dhahamiyey Si wanaagsan.
Een, haddii hadda la yidhahda hanta imise u daryaameysa haddii la yidhahda hadda adiga nicimaa sharaxdeen Haye.
ani sharaxad kale hadda u malaynaya dhegeystayaasha hadaa wax ka tagnana waa ugu dari kartaa dhegeystayaal.
ها واحد كده واحد تجري سوما انا كدري لا هاي.
بس waxaa ku darayaa een ciyaartan aad maqli doontaan dhageystayaal een waxa codkeeda inagu soo gaarsiin doonta een Maryan Maxamed Saciid iyo kooxdeeda waxayna kamid tahay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee laga ciyaara gobolada dhexe caqiilow intaanan dhegeystayaasha heesta ku tuwin Haye.
waxaan ku weydiiy su-aal kooban Haye.
maadaama aad Cali- tagtid- Cali- maadaama aad Cali- tagtid- maya Cali aan ka afeefto.
maya horad baa feefatay Cali- Cali Brown- maadaama aad hore u sheegatay Iska wada.
maadaama aad hore u sheegtay inaad awrta ama ratiga ama marar badan haama saartay Haye.
weli yaraantaadii Haye.
haan weyn intay istiri ratisa ma la dhacday
cali horta een Soomaalidu waxay tiraahdaa yaraanta waa cudur laga kore Haye.
dawixii yaraanta ku noqon mayne
waa tahay- Halkay- waa halkay iga soo xirnay.
tahay- waa tahay waa tahay dhegeystayaal heestii diryaan haniya diryaan iyo ka bogasho wacan
Oh,
maanta dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena munaasabadda ciidda ah aynu kugu talagalnay ee aynu soo baahinay heesaha hidaha iyo dhaqanka heesta ugu dambaysa ee maanta barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ama hidaha iyo cayaaraha geyiga soomaaliyeed oo dhan waxa aan siinayaa inay kusoo gebangabayso naciimo waa tahay waad mahadsan tahay caqiil iyo weliba caliba labadii magac waa isuu darsateen haye haye dhib ma lehe waa barnaamijkii guntii iyo gabagabadii ayaan joognaa ciid wanaagsan meel walbo aad joogtaan ayaan idilen waa maalintii koowaad ee barnaamijka sidaan filayo balse heestaan raba inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka ayaa noqon doonta hoobeeya gobolada waqooyi ayaa laga dheelaa heestaas heestaasi hobeeya oo gabagabow ah barnaamijkeena munaasabada ciidda islamarkaasina ay ku luuqeynayaan qaar ka mid a hobolada waa beri gaar ahaan hablaha ayaanu waxaanu kusoo afbeeraynaa guud ahaan barnaamijkeenii munaasabada ciidda ee maanta waa tan heestii hobeeya
Thank you.
waad tahay dhegaystayaal waxaa maanta intaasi inooga barnaamijkeennii munaasabadda ciidda yowalfaraxeeda aanu idiin soo tabinaynay barnaamijkuna waxa uu ahaa barnaamijkii ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee munaasabadda cidda maalinta koowaad waxaana si wada jira idinkugu soo daynayay maanta anigoo naciimo cabdisuciid ah iyo anigoo cali deeq maxamed xaajiye iyo anigoo ah cismaan maxamuud faarax caqliin dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa innagoo isku duuban innagoo idin jecel iyo adinkoona jecelba sidaa iyo ciid wanaagsan
aabt